waxaanu isaga afgarannay si qurux badan waxaana aada ugu xaqiijiyey dhanka dowladdayada soomaaliya sida aynu u sugayno iskaashiga talyaanigu inuu noqdo iskaashi buuxa oo toos ah oo tixgelinahaya dowladnimada soomaaliya ee deg degna ah gaar ahaan waktigan soomaaliya ay u baahan tahay inay ka soo kabato dhibaatooyinkii dheeraa oo galay sidaasna waxaanu aada isaga afgarannay dhammaan dhinacyada aynu ka wada hadallay waxaan aada ugu faraxsanahay inay dowladda talyaanigu aada u aqoonsan tahay inay dowl culus ka qaadato oo toos ah dib u dhiska soomaaliya iyo xasilinta soomaaliya waxa uu ii xaqiijiyey safiirku in uu diyaar ay tahay dowladdiisu inayna imaan sidii hadda ka hor waxaa noo yimid wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga ayaa noo yimid wasiirka iyaga arrimaha dibadda ee soomaaliyana waxay itaalia kula kulantay dhibgeeda isla wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka cadaaladda safiirku hadda wuxuu ii xaqiijiyey waxyaabihii tirada badnaa oo iskaashiga ahaa oo ku wada hadalay ka sokow inuu noo imaan doono laba wafdi oo kala duwan oo talyaani ah oo xaqiijin doonta waxyaabaha maanta aan ka hadalay waxa aan ka hadalay waxa weeye iskaashi buuxa oo dhinacyada kala duwan ee soomaaliya iyo itaaliya ah iskaashi aan la isu mari doonin meelo kale ee toos loo kaashan doono dowladda soomaaliya ayagoo aada u aaminsan ammaanka iyo midnimada dadka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya aada u aaminsan nagulana shaqayn doona kana shaqayn doona qaybo badan ee soomaaliya ooy ka mid tahay xamar oo ay ka mid tahay dhammaan rijinnada soomaaliya oo aan si gaara ay u xiisaynhayaan in uu ku yimaado iskaashigaas gobollada soomaaliya oo dhan taxan ilaa puntland taxan si miisaaman oo leh dhinacyo kala duwan waa soo dhoweynay waana kula shaqaynaynaa waana ku faraxsannahay inaanu aragno doorkii talyaaniga oo soomaaliya si buuxda ugu soo laabta iyo inay naga kaalmeeyaan waxyaabaha kala duwan arrintaasi waa arrinta aan ka sugayno caalamka intiisa kale aan ka sugayno waana soo dhowaynaynaa waana hambalyaynaynaa dhiiranaanta iyo deg dega dowladda talyaanigu ay noogu timid uma jeceshahay mas-uuliyadda soomaaliya taariikh ahaan ay ka leedahay inay si micna leh u fuliso waa soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannahay dhanka iyagana wax kasta oo nagu xirma waanu fududaynaynaa waa mahadsantiin
Permettetemi di rivolgere un caloroso saluto e un incoraggiamento a tutto il popolo somalo da parte del governo italiano. All'ASMI Eh, Posso tradurre in, in somalo? Waxaa ii suuragala maanta inaan idin sheego aan halkaan idinka siiyo eh, dowladda talyaaniga ay idinka soo wada afsalaan
Siamo convinti di essere di fronte a un momento davvero eh, prezioso, una opportunità per una svolta decisiva nel futuro della Somalia.
xilli waxaan ku jirnaa oo aada iyo aada muhiim ah oo taariikhda soomaaliya oo aan doonayna door weyn inaan ka qaadano
Per questo sono venuto qui oggi a Mogadiscio a incontrare Sua Eccellenza il primo ministro del governo federale somalo e parlare del nostro sostegno e della nostra collaborazione.
sidaa darteeda maanta waxaan la kulmay ra-iisul wasaaraha waxaana kala kulmay aan kala hadlay waxyaal ee waxyaalihii oo mataqaanaa taageerada aan ku siin lahayn dowladda
I primi 100 giorni di un governo sono solitamente i più difficili, sono i giorni in cui il governo ha bisogno dell'aiuto di tutta la popolazione.
boqolka maalmood ugu horeysa waa boqolka maalmood oo ugu daran marka boqolka maalmood oo dowladda jirto waa in aan siinaa taageer buuxo
Siamo convinti che se tutta la popolazione somala lavorerà d'intesa col suo governo verso gli stessi obiettivi della ricrescita e della rinascita del paese, questi obiettivi saranno raggiunti.
waxaan hubaa aniga in aan meel ka gaari doono dowladda ay objectiveska ay leedahay waxaana diyaar u nahay inaan wax walba kala qabanno
Da parte italiana noi sosterremo i vostri sforzi come abbiamo fatto in passato e anche più intensamente.
aniga sidii hadda ka horba aan aan cawinaad aan u bixin jirnay haddana waxaan diyaar u nahay inaan taageero buuxo dambe inaan ku sii wadno taageeradaas
Quello di cui abbiamo discusso oggi con eh, Sua Eccellenza il Primo Ministro è stato un cambiamento di livello nella nostra cooperazione.
waxaan annaga iyo maanta ka wada hadalnay aniga iyo ra-iisul wasaaraha waxway isbeddel weyn ayaan ugu jeedaa meesha inay ka dhacday
Vogliamo eh, sostenere direttamente, eh, attraverso tutti i settori dell'amministrazione italiana, la nuova amministrazione e il nuovo governo somalo.
maamulka dowladda talyaaniga inteeda dhan ayaan waxaan waxaan xooga saaraynaa in dowladdan soomaaliya aan taageero buuxisayno
Abbiamo parlato di eh, cooperazione nei settori della difesa, nei settori della giustizia, degli affari interni e della sicurezza e della cooperazione medica e sanitaria.
waxaan ka wada hadalnay eh, waxyaalo badan oo ka mid ah mataqaanaa eh, cadaaladda eh, arrimaha gudaha gaashaandhigga iyo iskaashida oo daktar eh, maxaa la yidhaha daawooyinka iyo isbitaalada
Ehm, come sapete siamo attivi eh, su molti fronti e la settimana scorsa è cominciato a Djibouti un corso di addestramento per la polizia somala svolto dai carabinieri, dall'arma dei carabinieri italiani.
sida waxaan rabaa inaan idiin sheego in eh, jabuuti mardhow inuu ka bilaaday tababar oo loo sameynayay baliiska baliiskaasna tababarkiisa waxaa ka qayb qaadanayo eh, karbeyeeriga oo talyaaniga
Signor Primo Ministro, siamo pronti ad assistervi e continueremo a farlo, ma eh, lo sforzo principale ancora una volta dovrà essere fatto dal- dai somali e eh, il, vostra- il vostro sforzo vi porterà sicuramente a un futuro migliore. Un caro eh, e affettuoso saluto a tutta la popolazione somala.
Ah, waa ma- ma- ra-iisul wasaare waxaan kugu mahadinayaa isu- soo dhaweynta aad soo dhaweysay En, eh, waxaan en, is- effortska oo la sameynayo ah, soo aad dowladda sameyn doonto iyo la sameyn ah, hadda hayso waa effort oo annagana gacan idinku siin doono